halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan labaatanka mitirban fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
jimco wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroor jimcaha bisha sebtembarna ay sagaal tahay sanadka idaacadda saakayo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
ma rabno soomaali oo dhan inaan hal xisbi tagno nin walba aragtiduu ka arko siduu fikraddiisa ka arko uu u maleeyo xisbigaas inay soomaali mise waddanka soomaalida ku nooshahay oo kenya ka mid a in lagu waxtari mise wax ka keeni karo ha ku biiro
kaasi wuxuu ahaa eliyas barashiil oo sheegay in xisbigiisa u r b uu si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga jubilee waraysi ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah donald trump oo sheegay in putin uu ka hogaamin fiican yahay madaxweynaha maraykanka barack obama jaamacadda carabta oo ka doodaysa xiisadaha colaadeed ee ka jira dunida carabta amuurihii islaamka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka dhulgariir cabirkiisu yahay shan mignatitude ayaa ka dhacay kuuriyada waqooyi gar ahaan bungiri halka la yidhaahdo ah goob ay nuclearku ku tijaabiso dowladda pyongyan sida ay shaacisay xarunta dhulgariirada ee yurub saraakiil ka tirsan kuuriyada koofureed ayaa wakaalada wararka ee dalka siyon hab u sheegay in dhulgariirkani ay aada ugu eg tahay in uu sameeyey uu ka dhashay islamar ahaantaasina kadib tijaabadii nuclearka ee halkaasi dowladda waqooyiga kuuriya ay samaysay ma jiro ilaa iyo hadda arrin rasmi ah oo caddaynaysa jiritaanka dhacdadaasi kuuriyada waqooyi ayaa horey u tijaabisay nuclear iyadoo toddobaadkan gantaalo saddexi ay tijaabisay taasoo keentay in kulan deg deg ah ay yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobey islamarkaasina ay cambaarayaan falkaasi xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kula kulmay maanta oo jimco ah dhigiisa ruushanka sergey lafrof magaalada geneva isagaoo kala hadli doona sidii xabajoojin looga hirgelin lahaa dalka syriya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay sheegtay in wadahadaladooda diiradda lagu saari doono sidii loo yareyn lahaa rabshadaha loona baahin lahaa dadka markaasi la gaarsiin lahaa gargaarka bini-aadanimo ee dadka syriya ay u baahan yihiin kadibna horey loogu sii ambaqaadi lahaa xal siyaasadeed oo lagu soo gabagabeeyey dagaalada sokeeye ee dalkaasi ragaadiyey kerry iyo lafrof ayaa dhowr jeer oo hore ku kulmay geneva iyo weliba kulankii g n ee ka dhacay dalka shiinaha labadii toddobaad ee lasoo dhaafay balse waxay ku guul daraysteen in heshiis ay ka gaaraan joojinta colaada syriya saraakiil maraykan ayaa sheegay in wadahadaladan u dhexeeya maraykanka iyo ruushka ay xandhibmeen waxoogaa sababo xagga farsamada ah
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa shalay la kala diray xisbiga t n a oo ka tirsanaa madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi kenya mudane william ruto xisbiga u r p ayaa waxaa maanta si rasmi ah ugu biiri doona xisbiga xaakinka ee jubilee bart ee waddanka kenya madaxa xisbigaasi u r p mudane eliyas barashiil ayaa shalay kumanaan reer kenya ay kula hadlay garoonka kubadda cagta ee kasraani wuxuuna sheegay in xisbigoodu uu ahaa mid qabiil ku salaysnaa hase yeeshee ay u gudbeen hadda xisbi qaran wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka ku waraystay mudane eliyas barashil waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sababta xisbigooda loo kala diray
xisbiyaasha maanta jiraan lixdan iyo laba waayey intaasna waxay noqday xisbiyaal qabiili ah oo aan ku sallayseen maaragtay kenya oo dhan marka waxaan ku heshinay in laga bedelo saas wixii xisbi ahaa intaan isku intaan jebino inaan hal xisbi ka soo saarno mise saddex xisbi mise afar xisbi xisbigayga u r p iyo xisbiyaal fara badan baa maanta ku biirmay hal xisbi oo loo yaqaano jubilee party waa tahay idinka marka xisbigiina u r b maanta wixii laga bilaabo ma jiro soo maaha wixii maanta laga bilaabo ma jiro berrina waxaan u gudbaynaa mise ku biiraynaa xisbiga loo yaqaano jubilee party waa ogsoonta t n e t n a kikuya iska lahaa xisbigayda u r p inkastoo aan ku jirno waxaa iska lahaa kuwan kalinjiinta loo yaqaano o d n waxaa iska leh jalwo maaragtay wipa waxaa iska leh mukamba marka waxaasaan rabnaa inaan ka gudubno anag haddaana xisbiga taliyo eh, saddex iyo toban xisbi baa isku bir isku birtay marka saasaan maaragta uga gudbaynaa beri wixii ka- eh, ka bilowdo xisbiyaasha ma jiro maanta waa la burburiyey waa tahay idinku soomaali baa tihiin reer guuraa baa tihiin waxaan arkaynaa in soomaali kalena dhan kale ay durbaan ka tumanayso oo markaad fiiriso xisbiga koodh oo kale rag culus baa ku jiro oo dhankaa ayaguna durbaanka ka soo tumanaya idinkana xaggana ka tumanaysaan maxay tahay marka halka n xisbi ahaan iyo weliba n xanaanada dadka soomaalida ugu jirayo inaad idinku kala fikra haataan U- saasaa wanaagsan waayo ma rabno soomaali oo dhan inaan hal xisbi tagno nin walba aragtiduu ka arko xi- siduu fikradiisa ka arko wuu u maleeyo xisbigaas inay soomaali mise waddanka soomaalida ku nooshahay oo kenya ka mid a in lagu waxtari mise waxa ka keeni karo ha ku biiro waata soo kala qaybsanaansho baalka maaha arrintaasi mudane kala kala qaybsanshana maaha haddaba soomaalidu em, em, nin walba meeshuu ka tahay toban soomaali baa la taagan oo kala qaybsan kale ma jirto nin walba ninkii maaragtay bulshada ay jeceshahay ayaa maaragtay la dooranaya marka ma aha kala qaybsanan xisbiga hadda adigu aad doonaysaan inaad ku biirtaan ee ah jubilee party oo ah xisbiga iminka n aad xisbigiina u burburiseen dadka soomaalida gobolkan ku dhaqan deegaanka mandheera ayaa si buuxa looga soo doortay n dadkiina way ka cabanayaanoo waxay leeyihiin baahidii shacabka muusan bixinin marka n ma dhici doontaa in haddana n xisbigaasi dadka soomaalida ama rabaad ugu yeertaan baahidiina lagu sii jiro horta mid ba- waxaa waxaa dhab ah to baahida ilaahay baa dhamayn karaa marka laakiin waxaa weye nin walba meel buu ka qabanayaa sidaad ogsoon tahay aan- annaga waxaan hirgelinay en, eh, county government dowladaha maaragtay eh, en, gobolada oo markii ugu horreysay lacagaha faraha badan aan ka soo qaadnay nairobi aan geynay mandera ama wajeer ama garissa horaan ma jiri jirin marka inkasta oo maaragtay ay tahay arrin dastuuri ah dowladdii u horreysay fulisay annaga ahayn waa tahay laakiin haddii aad dawladdii u horeysay aad tihiin ilaa iminka xaq badan baa dadkii soomaalida kaga maqan xisbigiina iminka adigu aad ku jirto tusaale ahaan lacago fara badan oo la rabay in lasoo dhaadhiciyo ma soo dhaadhacdo lacagaha la raba in la keeno lama keeno taa maxaad oga doonaysaa lacagaha waa la keenaa sidaana kuu sheegaya mandera saddex iyo labaatan bilyan bay heshay wajeer waxay heshay labaatan bilyan oo lacagta kenya Ke- garisna waxay heshay sideed iyo toban bilyan lacagtaas waxaa canshuurta ka soo qaaday eh, shicibka dowladda waxaana moodiyey dowladda marka middaa waa mid jirto oo dhab ah laakiin lacagihii dawladda dhexe ma imaanin soo maaha sida lacagihii equalization fund sinaanta lacagihii kale ilaa boqol kiiba siddeetan iyo shan dawladda dhexe ayay lacagtaasi ku maqan tahay miyaad arkayn arrintaas waxaan waxaan ku weydiinayaa dowladda eh, gobolka iyo dowladda dhexe kee lacagta dhiiba ma dowladda eh, maaragtay gobolka ayaa lacagta aruursataa oo qaadaa mise dowladda maaragtay eh, central government ayaa lacagta keentaa lacagta dowladda central government haddii ay dowladda ay xun tahay lacagta may urgeyseen eh, maaragtay eh, eh, eh, countiga waa tahay Eh, dad badan oo soomaali baan arkaynaa oo gobolka kasoo qulqulayo mombasa ayay ku qulqulayaan ayaguna oo maalinta sabtida ah ayaguna xisbiga o d m ayay ka qayb gelayaan marka soomaalidii ma moodaa inay inay inay kala tafraaruq uu ku dhacayo idinna aad kuwa qaadeen Eh, faarax macalin iyo cabdike iyo rag kalena ay rag kala dabaalayaan oo ay aruurinayaan dhegayso oo waxaa maxaa- waxaa xusid mudan mudan een, markii la yidhaahdo een, mandera boqol kiiba boqol waxay taageereen xisbigeenna wajeerna boqol kiiba sagaashan waxay taageer o d m garisna nus iyo nus waxaan u kala taageernay o d m iyo cood marka dhibaato male eh, waa caadi maaragtay nin walbo meeshuu u malaynaya inuu ka keeni karo naruura iyo wanaag iyo horumar inuu ku biirmo ceebna maaha ma aha laazim annaka kuma hayna inaan hal meel gelino ma garatay haddii ay iyaka waxay keenaan ay ay maaragtay ay ay guul ka gaaraanna haddee gobolkii iyo waddankii soomaalida wax bay u keenayn haddii annakana aan guulaysana wa- annaka wax baanu keenayna marka wax khasaare ah uma arko aniga
madaxa xisbiga u r p ee dalka kenya ilyas barashiil ayuu kaasi ahaa oo xisbigiisu uu ku biiray xisbiga jubilee ee dalka kenya hadda xukunka talada waddankaasi kenya haya waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga maxamed faarax shire
musharaxa madaxweynenimo ee maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin hogaamin fiican uu markaasi kaga horeeyay dhanka hogaaminta wanaagsan madaxweynaha maraykanka barack obama warbixintan jeff caster ayaa diyaariyey waa kan jamaal axmed cismaan oo noo soo kooba intii lagu guda jiray madalwareedka ee tv-ga n b c news oo trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ay si kala gooni-gooni yahay halkaasi su-aalo loogu weydiinayey ayaa waxauu donald trump sheegay in ay la tahay in xiriir wanaagsani la yeelan doono valadimir putin madaxweynaha waddanka ruushka haddii isaga madaxweyne loo doorto waxa uu trump sheegay in ruushka iyo maraykanku ay wadaagaan danaha ah in laga adkaado kooxda isis waxaase kale uu ku talax tegay cabbaareyntiisa tallaabooyinka militariga maraykanka ee dalka ciraaq intii lagu guda jiray maamulka madaxweyne barack obama Generals under Barack Obama and Hillary Clinton have not been successful. I think under jenaraalada ka hoos shaqeeya barack obama iyo hillary clinton ma noqon kuwo guulaysta waxay la tahay in hogaaminta barack obama iyo hillary clinton marka laga hadlayo jenaraaladu aad loo liiday waxaa loo yareeyey meel waddanka ceeb ku ah isagoo ka hadlayay waddanka low halkaas uu ku soo xirayey shirkii dalalka koonfurbaria asia ayuu madaxweyne barack obama iska fogeeyey eedeynta donald trump waxa uu ku celiyey in donald trump aanu u samaysnayn inuu noqdo madaxweyne I don't think the guy's qualified to be president of the United States. And every time he speaks, that uh, opinion is confirmed. And I think ma u malaynayo inuu diyaarsan yahay inuu noqdo madaxweynaha maraykanka mar kasta uu hadlaana fikraddaasi waa ay xaqiiqowdaa waxaanan u malaynayaa in aragtida ugu muhiimsan ee saxaafadda iyo bulshaduba hore taalla ay tahay inay dhegaystaan waxa uu ku hadlo oo la dabaraaco dabadeedna weydiiyaan su'aalo ku saabsan waxa u muuqda inay tahay midkood inay iskhilaafayaan ama aanu xog badaniba haynin ama fikrado gebi ahaanba waaliya donald trump iyo hillary clinton ayaa la filayaa in dooda ku aadan madaxtinimada dalka maraykanka ay si foolka fool ah u yeeshaan ka sebteembar waxaa jiri doona laba dood oo kale oo oktoobar ay yeelan doonaan labadan musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ka kala socda inta aan loo dareerin doorashada nofembar sideedeeda sanadkan aynu ku guda jirno jamaal axmed cismaan ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda jeff caster
wasiirada ururka jamcadda carabta ayaa kulan ka yeeshay xiisadaha ka jira meelo badan oo dunida carabta ka mid ah waxaana warbixin arrinkaasi ku saabsan magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta oo shir ku yeeshay xarunta ururka ee magaaladan qaahira ayaa ka dooday xiisadaha ka jira dalalka siiriya libiya ciraaq yeman iyo xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya dowladda iiraan xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayda oo shir jaraacid qabtay marka uu shirka soo idlaaday ayaa sheegay in wasiirada carabta ay cambaareeyeen hadallada kasoo yeeray hogaamiyaha sare ee dalkaasi iiraan ayatullaahi cali kamani ee uu ku dhaliilay sida dowladda sacuudi arabiya u maamusho howlaha xajka warmurtiyeedka kasoo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa lagu sheegay in iiraan ay joojiso faragelinta ay ku hayso qaar ka mid ah dowladaha carabta xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa farta ku fiiqay in wasiirada dowladaha carabta ay isku raaceen in la fashiliyo waxa uu ugu yeeray iskudayga israa'iil ay ku doonayso inay ka mid noqoto xubin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay axmed abulkayd ayaa si adag u sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagu ilaalinayo qadiyadda reer falastiin dhinaca kale bayaan ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku bahoobay jaamacadda carabta ayaa looga hadlay arrimaha ka allowsan dalalka siiriya libiya ciraaq iyo yeman ururka jaamacadda carabta waa in uu soo celiyaa kaalintiisa ku aadan dalalka carabta gaar ahaan waa in qorshe wax ku ool ah wax looga qabtaa xiisadaha ka jira mandiqada carabta oo ay uga horeeyaan arrimaha ka taagan dalalka libiya siiriya yeman iyo ciraaq ayuu yidhi axmed abulkayd xoqyaha guud ee jaamacadda carabta gabagabada warmurtiyeedka wasiirada carabta ayaa lagu cambaareeyey guud ahaan noocyada falalka argagixisada ee ka jira caalamka wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa diiday in lagu tilmaamo argagixisada diin iyo qowmiyad gaar ah waa in si wada jir ah loola dagaalamaa argagixisada iyadoo lala kaashanayo dowladaha bariga dhexe iyo beesha caalamka xuseen saxnuuni v o a qaahira
nagala socotaana dhegeystayaal waa v o e washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyada oo dadku muslimiintii ay gudanayaan waajibaadka xajka ayaa waxaa sannadkan saamayn weyn ku yeeshay khilaaf hor leh oo ka dhex taagan dowladaha sacuudiga iyo iiraan arrintani oo keentay in mas-uuliyiinta labada dal ay isweydaarsadaan dhinaca saxaafadda hadallo cambaarayn oo aad u kulul sida uu faahfaahinayo maxamed biixi oo ka mid ah suxufiyiinta ku nool dalka sacuudiga arrintaasi waa arrin iminka soo shaacbaxday waxaana u muuqataa iminka inuu dagaal dhinaca afkii ka dhex bilowday labada dowladood ee sacuudiga iyo waddanka iiraan oo iminka moodo cilaaqaadkoodu ama colaaduba inay gaadhay fikdii ugu horreysay waxaana laga dareemi karaa iyada oo ay gantaalla ama fallaadhaba aan idhaahdo siyaasadeed ay isku ganayaan labada dhinac waxaana laga dareemi karaa in ay weliba hadalla aan xaaladda dejinayn loo odhan karo inay uga sii daraan mooyaane iminka ay labada dhinacba ay ka soo yeedhayaan haddaynu dib yar u jalleecno xuseenow madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa ayaan dhaweyd ku dhawaaqay in ay tahay in sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in sacuudiga ee waddamada islaamku in ay arrintaa ay ay sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka waxaa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay waddanka iiraan ninka ugu weyn la yidhaahdo cali khumani oo ah ninka isagu awoodda ugu badan waddanka ku leh oo ugu baaqay waddamada islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo habka uu sacuudigu u maamulo xajka taas ood moodo sacuudigu in ay aada ay uga damqadeen oo ay markiiba iyaga laftooda ay ka bixiyeen hadallo ad adag oo xaaladda uga sii daraya hadalladaasi waxa ay dhinaca sacuudiga kasoo fulayeen marka la eego muftiga ugu weyn oo isagu ku tilmaamayba nimankan iiraaniyiinta inaanay islaam ahayn oo uga jeedo isagu markaa inay asal ahaan kasoo jeedeen dad la sheego qarniyo ka hor inay caabudi jireen qoraxda iyo waxyaaba caynkaas oo kalea oo mujuusi la yidhaahdo marka waxaa kaloo isna arrintaa ka hadlay ninka dhaxalka iskale sacuudiga marka waxaad moodaa iminka in ay arrintu faraha ka baxday oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan hadallo ad adag ilaa iyo laga soo bilaabo xajkii hore dhibaatadii ka dhacday stirjeedkii lasoo maro dilkii wadaadkii shiicada ahaa animir animir waddanka sacuudiga isagoo asal ahaan u dhashay ilaa laga soo gaadho burburkii ama dhibaatadii loo geystay safaaradda sacuudiga magaalada dahraan waxaad moodaa arrimuhu inay aada isu soo tarayeen ood moodo colaada labada dhinacba inay faraha ka baxdo khilaafkan u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan ayaa keenay in sanadkan aanay xajka kasoo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka iiraan gebi ahaanba maanay iman wax waddanka ka yimid iiraan oo xujaaja oo sanadkan yimid ma jiraan taasina waxay ka dambeysay markii waddanka iiraan iyo sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta waddamada islaamka oo dhan oo ay iiraaniyiintu iyagu ay u arkeen arrimahaasi inaanay qaban meesha maanay ahayn arrin iiraan loola jeeday laakiin waxay ahayd dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday iyadoo sacuudigu ay eegayaan heshiis cusub oo wadamada islaamka oo dhan ay saxeexeen heshiiskaas oo qaabeynayay xujaajta imanaysa iyo weliba waxyaabaha ay tahay xujaajta inay raacaan iiraan arrintaa way diiday sidaa awgeed sanadkan wax waddanka iiraan ka yimid oo xujaaji maanay soo cagaadhiyan dhulka barakaysan ee maka iyo meelaha kale ee lagu cibaadaysto marka cidna maanay ka iman waddanka iiraan mana aha markii ugu horreysay ee aanay iman xujaaji waddanka iiraan soddon sano ka hor ayaa sidan oo kale ay dhacday xuseenow oo kun sagaal boqol iyo toddobiyi sideetankii ayaa markii ay dhibaata ka dhacday iiraaniyiin xujaaj xujaaj iiraaniyiina iyo iyo amniga sacuudiga oo ay dad badan halkaa ku dhinteen oo labada dhinaci sidan oo kale ayaa laba sano ilaa saddex sano ay ka maqnaayeen marka markana waa markii labaad khilaafka u dhexeeya boqortooyada sacuudiga iyo dalka iiraan ayaa ah mid soo jireen ah iyadoo arrintu aanay ahayn mid ku kooban xajka sannadkan waxaana jirta in dhinaca siyaasadda uu jiro ismariwaa u dhexeeya labada dhinac iyada oo sacuudigu uu walaac ka qabo dalka ciraaq iyo dalka yemen oo waqooyi iyo koonfurba ka xiga dalkiisa oo ay dagaalla ka socdaan islamarkaana ay iiraan saameyn badan ku leedahay sida uu mar kale faahfaahinayo maxamed biixi oo ah suxufi ku nool dalka sacuudiga waa run maxaa waxaa la yidhaahdaa baroortuu ergiga ka weyn waxaa jira waxyaaba hore oo wadanka labada wadan ka dhexayn jiray oo soo jireen ah de waxaa saldhi u ah baan u malaynayaa arrimaha dhinaca diinta oo labada dhinac oo kale ah shiica iyo iyo sunni oo ay shiicadana horboodaan eeraaniyintu wadamadan kale ee sunniguna ay ugu cudud weyn yihiin xagga diinta iyo xagga dhaqaalaha marka la eego waddanka sacuudiga marka waxaad moodaa in halkaa la iska maagay oo halka arrimuhu ay ka soo ifbaxeen labada dhinacba ay ku tartamayaan markaa wadamo badan oo mandiqadan ku yaala oo ay ka mid tahay waddanka yeman oo xaaladiisu iminka ay ay ay adag tahay oo uu ka mid yahay waddanka syria oo aynu ognahay xaaladiisu maanta halka ay marayso oo uu ka mid yahay waddanka lubnaan arrimahaas oo dham waa arrimo laisku hayo waxaa kale oo laisku hayaa oon iyana meesha ka madhnayn eeraan oo iyadu doonaysa damac waxaa ku jira ay ku doonayso in ay ku hesho hubkan awoodda le arrimahaas oo dham waa arrimaha saldhiga u ah baa la odhan karaa khilaafkan intani intan dambe unbay yimaadeen laakiin khilaaf soo jireen oo labada dhinacba ka dhexayn jiray ayaa jira arrimahaas oo isbiirsaday ayaana keenay arrimaha siyaasadda laysku hayaa awoodda mandiqada laysku hayaa xataa dhaqaalaha laysku hayaa marka arrimahaas oo oo isbarkan baa la odhan karaa sabab bay u yihiin inuu cilaaqaadka labada dhinac halkaa ay u gaadho intaasina dhegaystayaal waxa aynu ugu hidil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi umuuraha islaamka idinla socodsiinayay halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a markana dhegaystayaal ku soo dhowaada ciyaarihii mar kale aan ku celiyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha dabalyahanka ryan losh ee waddanka maraykanka u dhashay ee horese ugu soo guulaystay biladda dahabka ciyaarihii rio de janeiro ka soconaya olombikada ayaa guud ahaanba laga ganaaxay toban bilood oo dhinaca dhaqdhaqaaqa sboortska uu ku lug yeesho isagoo islamar ahaantaasina lagu helay dembiyo ah in uu ka been sheegay dhacdooyin ka dhacay magaalada rio ee waddanka brazil labasoddon jirkan ayaa isaga iyo saddex ka mid a saaxiibadiisa hore waxay u sheegeen in lagu dhacay gudaha magaalada rio de janeiro waddanka brazil intii lagu guda jiray ciyaarihii olombikada hase yeeshee markii la baaray dhacdadaasi oo booliiskuna ay baareen ayaa la ogaaday inay been abuur ahayd oo warkaasi ay iyagu sameeyeen guddiga olombikada ee dhinaca dabaasha ayaa sidoo kale ganaaxay saddexda kale ee dabaalyahanada waddanka maraykanka u dhashay waxaana ay sheegeen in dabeecadaha iyo siday u dhaqmeen afartan dabaalyahan guud ahaanba aan ahayn kuwa loo dulqaadan karo afartaasi dabaalyahan marka laga soo tago renlosh saddexda dabaalyahan kale waxaa la kala yidhaahdaa gunner bens jimmy fagan iyo jack conger naadiyada atletico madrid iyo real madrid ee ka dhisan magaalada madrid oo waddanka sbain waxay ku guuldaraysteen racfaan ay ka qaateen ganaax lagu soo rogay in aysan laba xil ciyaareed soo iibsan karin wax ciyaartooy ah fifa ayaa ganaaxaasi duldhigtay labadaasi naadi ee real madrid iyo atletico madrid waxaa lagu helay dembiyaha inay jabiyeen shuruuc ahayd soo iibsashada ciyaartooy ajaaniba oo siddeed iyo toban sano ka hooseeya fifa ayaa kiiskan hore u shaxaysay bishii januari hase yeeshee labada kooxood ayaa ka qaatay raxfaan waxaana hadda ay doonayaan in mar kale ay raxfaan ka sii qaataan oo arrinkooda ay kusii gudbiyaan maxkamadda dhexdhexaadinta sportska ee court of arbitration for sports la yidhaahdo baaritaanada fifa ay samaysay ayaa waxaa lagu ogaaday in labadaasi kooxood ay u ciyaareen ciyaaryahanno siddeed iyo toban sano ka hooseeya ee kala gedisan sanadihii oo nadiga atletico madrid ay ciyaartooydaasi sideeditobanka sano ka hooseeya ay u dheeleen kuwaasoo ajaanib ah iyo sidoo kale naadiga real madrid oo sanadihii labakunyo shantii ilaa labakunyoafariytobankii lagu helay in sidoo kale ciyaartooydaasi ay naadiga real madrid iyadoona dembi ka la mid ay ku dhaqaaqday madaxweynaha naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa uu sheegay in ay qorshaynayaan in heshiis cusub ay la sixidaan ciyaaryahanka kabtaanka xulka waddanka argentin leonel messi iyo weeraryahanka naadigaasi barcelona leonel messi ayaa hadda qandaraaskiisa naadiga barcelona kula jooga waxa uu ku egyahay sanadka ee juun waxaase sagaallabaatan jirkaasi hadda wadaxaajood kula jiraa naadiga barcelona oo ku haddan sidii heshiiska loo sii kordhin lahaa jose maria bartimo waxa uu sheegay in messi uu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa abid ee garoon kubadeed gala islamar ahaantaasina kubadlaada isagoo sheegay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka ee soo mara dhinaca kubadda cagta sidaa daraaddeedna ay doonayaan in mustaqbalkiisa ciyaaraha naadiga kubadda cagta barcelona uu ku dhammaysto dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halka haynoo joogto
annu intaasi ku dhaafno jamaal axmed cismaane iyo ciyaarihii markana kaalmihii sugaanta codka ee banaxariistii jannaha ka waraabiye kinsi xaaji aadan ayaannu idiin soo qabanaynaa
heesaasi fanaanada kinsi xaaji aadan ayaa gunaanadu ahayd idaacaddeenii subaxnimo halkan si wada jir idinkula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan tan iyo kowda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo together.